SBS Radio
in shirkaas shir usaid bay soo qaban qaadisay oo lagu qabtay xamar buu ahaa waxaa kasoo qeyb galay safiirka u fadhiga maraykanka wadankan donald iyo momot waxaa kasoo qeyb galay ninka haysta usaidka division ka dhan haysta oo halkan oo mr becon iyo dhammaan saraakiil kale oo ka tirsan usaidka waxaa kaloo kasoo qeyb galay dhanka soomaalida dhammaan dadkan halka productiveka sectorkan beeraha ama qeybaha beeraha xoolaha iyo iyo kaluumeysiga oo ganacsatada ah oo maalgeliyey waxaa kasoo qeyb galay wasaaradda ganacsiga oo wasiirka hogaaminayo wasaaradda beeraha oo wasiirka hogaaminayo wasaaradda kaluumeysiga oo wasiirka xogeen hogaaminayo ujeedada shirku muxuu ahaa marka ujeedada shirka wuxuu ahaa in lasii gargardeeyo u s aidka barnaamada ay ama mashaariicda ay ka wado wadanka oo aada loo sii baahiyo mashruuc waxaa jira hadda socda oo hawli ku socda oo marka lasoo gaabiyo jeel waa erayo ingiriis oo laisku aadiyey growth enterprise employment and livelihood oo saddexdii sano oo soo socda ee lasoo dhaafay wadanka ka shaqeynayo in isagiina la xoojiyo lana sameeyo brograamo cusub oo u s aidka iyo dhammaan maraykanku uu soomaaliya ka caawiyo
waa garta barnaamijkaas geel marka ilaa iyo hadda ee, dhowr sano soo socday baa tiri lacag badan bay ku bixisay u s aid maxaa la taaban karoo ka soo baxay waxaa la taaban karaa oo kasoo baxay in siiba mashaariicda beeraha saad ogtahay labadii kun iyo todobadii waxaa weliga aada ugu qalalay inay ka caawiyeen beeraleydi inay webiga webiga marku qalalay mooskeedii kale u dhiman lahaa ceelal loo sameeyey qodooyinka kaluumeysiga in loo sameeyey meelo qabanjiyaala ay ay geeyaan kalluunkooda qaarna laga caawiyey aa ilaa iyo dad soomaaliya dhalinyaro u badan la geeyey costarica oo lasoo baray habka loo sameeyo beerista muuska waxyaabo badan oo adiga kala duwan oo ay ku caawiyaan sida ganacsatada ka ganacsata dadkakan beeraha beeraha oo marka isku daro kalumeysigii iyo xoolihiiba ay soo gelayaan Ee, safiirka ka soo qayb galay baa tiri maraykanka u jooga soomaaliya oo dhowaan lasoo magacaabay ee, muhiimada intee la eg bay lahayd in safiir ka soo qayb gala muxuuse goobta ka yidhi muhiimad weyn bay lahayd oo safiirka khudbad aada oo dowlada jeediy wuxuu yiri haddaan soo koobo wuxuuka khudbadiisa lahayd in ay maraykanku labaatan sano kadib ay kusoo laabteen soomaaliya oo aanay meelna u socon oo ay ka qayb qaadan doonaan sida gobolkan eh, geeska africa een, loo nabadeyn lahaa wuxuu aada ugu nuuxsaday in soomaaliya eh, oo aan nabad ahayn gobolka oo dhan aanu nabad noqon karin een, wuxuu aada eh, u sheegay een, eh, kha- eh, khabiirnimadiisa ku saabsan geeska africa oo ilaa iyo labaatan sano inuu kasoo shaqeeyey dhexdhexaadinta eritrea iyo ethoobia een, iyo in siduu khadradda ugu leeyahay wuxuuna aada eh, hoosta ugu xareeqay in eh, eh, trade-ka ama waxaan eh, isqaabsiga ee beecshirada aada loo horumarin doono een, runtiina een, aad bay u ahaa hadalkiisa hadal ee, miisaaman oo haddana ay ahayd ee, occasionki uu ku jeedin lahaa oo aada uga fiirsaday waa garta doorkiina marka rugta ganacsiga ee kulankan muxuu ahaa Ee, maadaama ganacsatada la hadlaysa la socoto rita ganacsiga waxay mar walba hormuud u tahay ganacsatada soomaaliyeed een, een, waxaana een, een, meesha aan k- ka hogaaminayna ganacsatada soomaaliyeed oo la soconayay een, een, eh, USAID-ka. marka een, waxay ahayd een, een, een, arrin ee, aada loo soo diyaariyey Ee, runtiina dadkii meesha kasoo qayb galay een, ay aada uga maqsuudeen een, hadalka kooban uu safiirka meesha ku jeediyey oo macno badan u sameeyey soomaali meesha fadhiya
waa garta barnaamijyo noocan oo dalal kale ay ka wadaan soomaaliya ma jirtaa mise ee, maraykanka howlahan markay noqoto beeraha iyo xoolaha iyo kalluumeysiga ee, d- gargaarka ugu badan soomaaliya siiya Een, eh, way jiraan waxaa kale waxaa jira mashruuc een, een, sims la dhihi jiray oo isagu ay eh, bishii todobaadka biyokeeda ay- ay iyaduna waday oo bargaraamo nooca lamida kuwan ka sameeyey Een, laakiin baaxad ahaan een, eh, galbeedka shiiba waxaa u muuqan raadka u s a oo aan hadda magac dabay oo geel kala jefiisa waxaa kaloo jira wadamo badan oo danaynaya soomaaliya inay kusoo laabtaan mar dhexdaas talyaanigaa soo laabtay oo oo la shiray oo beeraleyda si uu qalabka beeraha oo soomaaliya aada ugu qaadan jirtay wadanka talyaaniga xiriirkaas loo soo celiyo waxaa kaloo jiray finland ganacsato ka socotay oo iyakuna aada u daneynaya xagga enerjiga iyo waxyaabaha ay finland ay ku horumarsan tahay in soomaaliya ay ganacsi la sameeyaan waxaa muudaa in wadamada reer galbeedka siiba ay aada u daneynayaan inay soomaaliya wakti hore kusoo laabtaan hashim qurba joog baa tahay wadanka sanado baad joogtaa hadda ka shaqeynaysaa safiirka maraykanka hadda markuu hadlayay kaleba ammaanka dalka iyo gobolka oo dhan buu ka sheekeeyey ammaanka iyo kobaca dhaqaalaha labaduba ma kala maarmaan marka sidee la isugu miisaamaa sideese dhaqaaluhu qeyb uga qaadan karaa soo celinta ammaanka dhaqaalaha qeyb uga qaadan karaa dadka badankooda haddii ay helaan shaqooyin oo bini aadamka waxaa aada ugu muhiima inuu helo meel uu ka quuto dhaqaalaha kobcaya wuxuu keenayaa marka shaqaabood badan siiba dhalinyarada taas marka waxay keenaysaa in wadankii nabadiisa ay sii ay sii fo ay sii wanaagsanaato maali maalima maalinka danbaysa weliba dadka inta yimaada baxa oo kusoo laabtaa aada u sheegi kara aniga markan la qabsado waan waan la qabsado lay dhigi karaa laakiin dad badan oo qurbajoog oo aan wareysto markay yimaadaan ma sanad saadka kuxiga markay yimaadaan ay marba maalinta ka dambaysa leeyihin maasha allah way sii hagaagaysaa sidaan ruuxan dhismaha iyo iyo wadooyinkana wax weyn bay ka qaadanaysaa saad og tahay shalay waxaa la furay wadadii balcad ilaa jowhar isku xeraysay oo qatar ay maalgelinayso turki ahna ay sameynayso ra-iisul wasaaraha furay waxaasoo dhan waxay sameynayaan in kaabayaasha dhaqaale kaabayaasha dhaqaale oo aan la sameyn horumarka xoogaa yar waxaad meenaysaa mar walba in meeshiisa tagnaan doono laakiin waxaasoo horumar ah waxay kaabacayaan nabadda iyo iyo mas-uuliyadnimada soo noqonaysa ee soomaaliya Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.